maxamed aad ayaad umahadsan tahay wasaaradda xajka ee sacuudi dowladda sacuudig waxa ay maalintii sabtidii sheegtay tiradii ugu dambeysay ee maalinkaas lahayay in ay waxyar kor u dhaartay laba milyan oo qof marka caadiya maalinka axadda waxaa lasoo aadaa mina oo waa maalinkii loo diyaargaroobayay maanta oo kale oo isniinta carafa marka nambarka ugu dambeysay sidii ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inuu ahaa laba milyan laakiin waxay yidhaahdeen tirada ugu dambeysa waxaanu soo sheegi doonaa maalinta talaadada oo ah maalinka tobnaad ee bilxaj ama maalinka ciidul adxa marka ilaa i hadda laba milyan iyo waxyar un ayay kor u dhaaftay tirada sida ay sheegeen tiradii ugu dambeysana waxa ay shaacin doonaan maalinta beriya waan gartay marka maanta waxyaabaha amaba acmaasha xajkii la sameynayo haddaad bal noo sheegto noo faahfaahisa
maxamedo maanta waa maalinka sagaalaad ee yomul carafa ama maalinka loo yaqaano fiisaba maalinka carafa oo dadku idil ay taagan yihiin maalinka carafa waa maalinka ugu muhiimsan ee xajka oo qofkii maanta inuu dadku uusan xajkiisa gebi ahaanba jirin marka maanta carafa la taagan yahay waxaa layimid adiga xilidii salaada duhur waxyar un ka hor sida waajibka waa in halkan lagu dugada duhurka iyo casarka oo laisku bixinayo kadibna marka qoraxda ay dhacdo ayaa waxaa la aadayaa musdalifa oo caawa la seexan doono marka maanta waa maalinkii ugu muhiimsanaa xajka waa maalinkii rasuulka salallahu alayhi wasalam u istaagay buurka jabal raxma oo uu ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee xajka ama khudbadii loo yaqaano khudbadii sagofinta waa maalinkii sidoo kale ay soo degtay aayadii qur-aanka lagu yiri xarumaanka diinka diintiina oo ah diinka islaamka marka maanta maalinka carafa waa maalinka ugu muhiimsan xajka laakiin xajka waxa uu socon doonaa ilaa dhowr maalmood oo kale oo ilaa saddex iyo tobanka bisha bilxaj ayuu ku egyahay marka maalin bana waxaa la sameyn doonaa acmaal gaar ah hase yeeshee maanta oo carafa ah ayaa ah maalinta ugu muhiimsan waan gartay berri dabcan dunida islaamka waa maalin ciida annagu dee intayada aan joogin xajku ciid baanu ku jirnaa idinku waxyaabaha aada sameynaysaan dadkiina xajka joogaa maxay yihin
berito oo ah maalinka tobanaad ee xajka waa maalinka ugu macnaha acmaasha badan waxyaabaha ugu badan la sameeyo waxaa kamid ah dhagax tuurkii ugu horeeyey ayaa la sameyn doonaa oo saddexda borood mid kamid ah ayaa la dhagax tuuri doonaa sidoo kale raggu waxa ay iska xiiri doonaan timaha sidoo kale waxaa jiri doonaa dawaafkii na kamid ahaa arkaanka xajka oo ah dawaafu sida loo yaqaano oo la kelayo xaramka oo toddoba kacbada lagu wareegi doono dadkaas waxay uqaybsami doonaan berito laba qeyb qeyb ka lugeyn doontaa ka lugeyn doonaan musdalifa ilaa waxay liku tegi doonaan maka ama xaramka waxayna socon doonaan adiga kiyaastii sidaan umalaynayo laba iyo toban kilomitr dadkaas waa dadka xooga leh dadka kale ee aan socodkaas geli karin because dadkii baabuurki wax shaqeynayo ma lahan dadka aan awoodin waxay sameyn doonaan waxay kusoo laaban doonaan mina markaasi waxay sameyn doonaan acmaasha kale ee xajka sida dhagax tuurka iyo sidoo kale inay timaha xigtaan ragga dumarkuna gaabsadaan markaas kadibna waxay sameyn doonaan dawaafka oo laga rabo waay waxay sameyn doonaan maalinka ay ka tegayaan marka oo dawaafkii macsalaameynta loo yaqaanay iyo kii fogniga ahaa ayay isku dari doonaan sidaasi ayuuna uga dhici doonaa marka culamadu waxay yidhaahdeen qofku labadaba waa uu sameyn karaa inkastoo ay xoogaa yaro fadli badan tahay in isla maalinta guryaha qofku uu soo dawaafo haddana waa loo gel yahay in uu isku bixiyo maxaan ku yidhaahdaa labada dawaaf oo uu sidaasi daraac ugu dhigto waxaa kaloo xusid mudan maxamedo cimiladu aad iyo aad ayay ukulushahay hadda aan kula hadlayo waa boqol iyo lixdan fahrenheit cabirka loo yaqaano oo oo oo difi amaba afartan iyo ko centigrade cabirka inta badan ay isticmaalaan soomaaliya iyo meelo kaloo dunida kamid ah marka aada iyo aad ayay ukulushahay dad badan xitaa dhalinyaro ah ayaan awoodi karin inay laba iyo toban kilomitr ama saddex saac oo hiira socdaan qoraxda intaas le
waan gartay ilaahay ma keene aan ku celiy halkaas rala waayo axmed ilaa iyo iminka wararka waan daawanaynay shaashadaha waa laga arkeeyey sida maasha xashku ay u socoto wax dhibaataha ood la kulanteen intii aad meesha joogteen may jiraan
wallaahi maya wax dhibaataa ma arkin waan arkay dad oo yaro xanuunsaday oo oo gargaarka degdega loo wacay qaarkood kuleelka qabtay qaarkoodka kale iskaga xanuunsaday sidoo kale waxaa jirta maalmihii intaynan imaanin mino oo kale oo xarabka iyo aan ku jirno iyo americiga in salaad kasta oo la tukado in ay ku ridayso salaad jinaasa amaanin kasad ayaa iska dhimanaya oo oo laga yaabo inaysan u dhiman ba maxaan ku irahdaa isfuritaan iyo dhibka laakin arrintoodii daga timid oo iska geeriyooday dad badan oo usoo safay inay xajiyaan oo aan aan aan ilaahay xajka inay jaan u qorin laakiin iska yimaadeen halkaan ku geeriyooday wasaaradda xajka sacuudi waxay sheegtay in ay xajkan ka shaqeynayaan soddon kun oo shaqaale caafimaada waxaa kaloo sidoo kale halkan mina carafaad iyo musdalifa sidoo kale ay ka sameeyeen ilaa soddon goobo caafimaada marka aada iyo aad ay u dadaalayaan sidoo kale nidaamka hadda xajku u socdo markaadawaarida loogu burayo waxaa moodaa inuu aada iyo aada u nidaamsan yahay dadki hore u imaan jiray halkan waxay ii sheegeen in baadii ugu dambeeyey nidaam badan la sameeyey oo yareynayo in dadku ay isfuritaan iyo maxaan ku idhaahdaa kala orod waxaas ku geeriyoodaan marka wax walba waa nidaamsan yihiin inkastoo haddana xilliga dhagaxtuurkii waxaasoo kale ay iska dhici doonto dadku ay hal meel isugu soo imaadaan haddana ilaa iyo xad dadku waxay ii sheegeen dadka hore u yimid oo oo yaqaanay arrimahan sida qolooyinka dadka xaj kusoo qaado oo kala waxay ii sheegeen in nidaamku uu aada uga wanaagsan yahay sidii hore oo aysan sanadkan oo keliya laakiin sanadihii ugu dambeeyeyba sidaan ay ahayd marka ilaa iyo hadda wax dhibaato ah oo weyn oo aan tilmaami karo ma arkin dadad doordoor oo iska yaro xanuunsaday gargaar dadada loo qaado waan arkay laakiin wax dhibaato ah ilaa iyo hadda xajka kada aan sheegi karo malahan baanta sacuudigana waan eegay iyaguna waxba ay ilaa iyo hadda ma warinayaan waan gartay waxaan rajaynayaa in nabad uu idinku soo dhamaado annaguna dee waxaanu ku leenahay xajin mabruur insha allah maxamed aad aad umaasantihin adigii bahadaba